magaalada garowe waxaa ka socda howlgallo xoogan oo dhinaca ammaanka puntland ay ku sugayaan amniga iyo kala dambeynta doorashada madaxweynaha wariyaha v o e da faadum yaasiin jaamac ayaa taliyaha guud ee amniga doorashada admiraal cabdirasaaq diiriye faarax ka wareysatay habka iyo ciidamada amniga ay u shaqaynayaan hadda
bismillahi raxmaan raxiim ciidamada amniga doorashooyinku waa ciidamo loogu talagalay inay sugaan amniga doorashooyinka muddada ay socoto doorashadu waxaana laga soo bilaabay toddobiyo tobankii bishii disembar ilaa iyo haddana magaalada garoowe ee doorashada ku dhexayso ciidamadaas ayaa amnigooda sugaya waa gartay waxyaaba aqoonsiya oo gaadiidka dadka doorashada ka shaqeynaya ciidamada ka shaqeynaya waxyaaba aqoonsiya oo aad u samayseen ma jiraan ha wuu jiraa oo waxa weeyaan ciidamada ka qayb qaadanaya doorashada number one waa ciidanka b s f number two waa b m b f number three waa ciidanka booliiska iyo ciidanka daraawiishta laftirkiisa iyo hay-adaha magaranaysaa nabad sugidda intaas waxay leeyihiin calaamaad iyo dhar u gooniya gaadiidka dagaal iyo midka shaqaynaya ee ciidanku adeegsanayaanna waxay leeyihiin stiker kaga dhegan labada daaqadood waa gartay dhammaan ciidamadaas iyo hoostagaan dhammaan ciidamadaas waxay hoos tagaan aniga saasayna ku shaqeeyaan ciidan walbana wuxuu leeyahay commander gooni ah communicationkooda iyo isgaarsiintooda waa joogto oo waa wada xiriiri karaan meel kastana iyagaa ka shaqaynaya xilliyada shaqadu socdana iyaga unbaa dhaqdhaqaaqi kara
doorashadii hore oo kale maalin ka hor ayaa la joojiyey isu socodka gaadiidka lixda bishoo kalea lagu dhawaaqay oo maalinta beri a ku beegan marka qorshuhuma sidii horaa
ciidamada waxay sugayaan amniga amnigana si farsamaysan oo cilmiyeysan oo xikmadaysan ayaa looga shaqaynayaa gaadiidka qaab loola dhaqmayaa jira musharaxiinta nidaam ay marayaan baa jira wixii magaalada hub sitaayi waxaa jiraay ogeysiin la siiyey inay wax xub ah aan la qaadan karin ciidamada amniga ka shaqaynaya maahane waxaa nagu maqaalaah muddada hadda doorashada loo diyaar garoobayo in ciidamada amnigu ay qabteen dad looga shakisan yahay inay khalkhalgeliyaan ammaanka maxaa ka jira arrimaha kuma oran karayo qofkaa iyo qofkaasaa la qabtay laakiin wayna soo martay waanu qabanay waxaanu ka shakinay dad ah dadkaasina waa la baaray barna go-aan baa laga gaaray barna waa la hayaa hawshaas meel fiican bay maraysaa waxa weeye ciidamaduna way dadaalayaan runtii tijaabadii koowaadna waanu gallay oo doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenkiisa iyo ku-xigeenka labaadba waan gallay waa tijaabinay successful waa waa weldan aad bay maaragtay si fiican ugu dhacday
waa garta goobo ka caagan isu socodka gaadiidka ma jiraan muddada ay doorashadu socoto muddooyinka amaba xilliga saacadaha ay doorashooyinku socdaan gaadiidku labada dhinaca waqooyiga iyo galbeedkaba baarlamanka meel waxaa jirta gaadiidku aynan soo dhaafi karin oo ay waddo kale u leexanayaan laakiin dhaqdhaqaaqa kale ee gaadiidka ee magaaladu waa caadi weya wax caqabado ayna ka horyihiin muddadaa shaqada ku jirteen miyay jiraan may runtii dadweynaha reer garoowe iyo dadka reer puntland ee doorashada u yimid iyo kuwa deegaanka ah iyo mas-uuliyiinta iyo musharaxiinta dhammaantood si wanaagsan bay maaragtay noola shaqaynayaan procedureka aan u tilmaamnay way raacayaan amniga way nagala shaqaynayaan dadweynuhu maasha allah wey